deegaanka sulmo oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada maxaasi ee gobolka hiiraan ayaa waxaa xilligan ka jira biyo la-aan baahsan taasoo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada dadka ku nool deegaanka sulmo iyo deegaanada gobolka hiiraan oo intooda badan xorodhaqato ah iyo beeraley ayaa xilligan la daalaadhac iyo saameynta ka dhalatay abaarta qaar ka mid a shacabka degan deegaanka sulmo ee hoostaga degmada maxaasi ee gobolka hiiraan ayaa ka warramaya baahiyaha haysta waxaa la yidhahdaa sulmo waxay ka mid tahay tuulooyinka maxaas hoostaga tuulooyinka weliba ugu waaweyn ayay ka mid tahay tuulooyinka ugu waaweyn ayay ka mid tahay sulmo waxaan leeyahay baahidii haddii aan gudagalo baahidooda runtii intay tuulooyinka u baahan yihiin u baahan tahay iyo weliba ka sii badan saa darteed haddii aan sii kala magacaabo waxaa weeye meesha roob la'aanaa ka jirtay roobkii roob ma uusan gelin biyo la'aanaa ka jirta matoor ma laha matoor ma laha ceelbintoor ma laha waxaan rabnaa codsi u nahay nal ma laha mugdi waaye waxaan baahiyaha bini'aadanka qabta ayaa ka haysta saa darteed waxaan leenahay ummadda walaalaha ee noo yimiday ee saa inayna saacidaa noogu yimiday waxyaalaha koobaad ee in noo qabtaan aan rabno waxaa ka mida matoor ceelmatoor waxaa ka mida mugdi meesha qobarro ayaa laga cabaa biyaha lagu shubaa booyda ayaa lagu shubaa booydaas si looga badbaado ayaan ceelmatoor u baahannahay lambar labo soolarrada nalalka ayaan u baahannahay mugdi waay runtii bini'aadanku iftiinuu ku socdaa adduunka iftiin baa laga leeyahay aakhirana iftiina lagu rabaa adduunka iftiinkiisii waxaan codsi u nahay in weliba soolarradaas biraha ah naloo fududeeya iyo matoorkaas waxaa kalona u baahannahay waxaan kaloo u baahannahay waxbarasho aaday u badan tahay dadna waa haystaa duuyana waa haysataa biilaantuna haddana aaday u badan tahoo maaragtahay meel maantay biyo galeen oo ceel matooran ahayn ma jiraan gal ha noqoto baraag ha noqoto waas ha noqoto biilaantu aaday u jirtaa badarlaantuna haddana waa intoo kaleed gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliyo oo booqday deegaanka sulmo ayaa sheegay inka maamul ahaan si deg dega ay uga jawaabi doonaan baahiyaha ka jira deegaanka jiif ma jiro fadhi ma jiro waxaan rabnaa dadka inaan gacan loogu adeego dadka in gacan lagu hormariyo dadka gacan in yani waxyaabaha emerjensiga loogu qabto annaga ka maamul ahaan iyo ka gobol ahaan iyo ka hirshabeel ahaan iyo ka federaal ahaanba iyo saaxiibbadeenna oo waxaas nagala shaqeeyo arrimahaas nagala shaqeeyo caawinta bini'aadanimada iyo dadka iyo horumarinta nagala shaqeeyo intaba annagoo iskaashanayna waxaan rajaynaynaa inaan gacanna dadka ugu adeegno gacanna aan nabadgelyada uga shaqayno oo aad xasilloonidaas qayb ka qaadataan annaguna ciladhaanta kale baahidiinna ah oo aad halkan ka sheegteen qaarna waa ka jawaabaynaa qaybna waa qaadaynaa brosesay soo geli doontaa insha allahu tacaala arrimaha kale oo aad ka dhawaajiseen oo ah m c h ka damal caafimaad damal caafimaad sida aan ka warqabo sulmo haddana waa booqan doonaa goobta oo ay ku shaqayso dowladda soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ayaa daraasad shalay ay ku soo bandhigeen magaalada muqdisho ku sheegay in ku dhowaad toddobaatan kun oo ruux ay u dhinteen saameynta ka dhalatay abaarta iyadoo boqolkiiba afartan dadka dhintay ay yihiin caruur ka yar shan sano